garoonka kubadda cagta waamay magaalada kismaayo yanas rasmi ka furmi tartanka kubadda cagtaha fudud degmada kismaayo ee aroonta kumeeldeerika ee dowlad goboleedka jubbaland weliba kulanka furitaanka lakadaha furay kaxooyinka shal matalaayi xaafadaha farjanno iyo gulwade oo intii yaarta dareertay habandha kenya eed hiisan badan islamarkaasni oon riyaaqeen taageeryaalkii habuu dhaafay garoonka garoonka welibaa roogay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland oo uu safuri tartanka agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose degmada kismaayo farxaan maxamuud faarax gudoomiyaalka xaafado degmada kismaayo maamulka kubadda cagta ee degmada kismaayo xubno ku dareertii ururka kubadda cagta jubbaland iyo marti sharaf kale agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada kismaayo farxaan maxamuud faarax ayaanan koriin ku hadli kulanka furitaanka waxaan u mahad celinayaa allihii weynaan abuurtay kadib waxaan u mahad celinayaa cid walba oo qabaqaabisay ee ugu horeysa wasaaradda soolo oo barnaamijkan barnaamijkan wadatay iyo fankiisa waxaan kaloo mahad celinayaa degmada oo guddoomiyaha degmada iisoo wakiishay inaa barnaamijkan ka qayb galo waxaa iga dambeyn doona agaasimaha wasaaradda ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland kulankan waa kulan sideed kooxood labo tuulooyinka ah istanbul iyo goobweyn iyo lix kooxood oo magaalada kismaayo ah ee xaafadaheeda intaan keli kuma ekaan doono waxaan rajaynaynaa sanad walba inaan qabanno annaga iyo wasaaraddana sidaa aan iskaashi uga yeelana mar walba annaga isku duuban heer dowladda hoose heer state dowlad goboleed intaasaa muhiim noo ah maantana waa maalintii furitaanka xaafadda guulwada iyo xaafadda farjanno ayaan ku furan hadduu ilaa yidhaahdo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland yan dhinishay ku hadli usona furi tartanka kubadda cagta xaafadaha degmada kismaayo bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta sharaf inoo ah inaan ciyaarihii xaafadaha ee magaalada kismaayo furayno oo maanta lagu bilaabi doono xaafadda farjanna iyo xaafadda guulwade sidoo kale waxaan u mahad celinahayaa ciddii taabagelisay cid kastoo ka qayb qaadatay furitaanka xaafadaha magaalada kismaayo ka wasaarad ahaan waxaan sharaf inaa noo ah anoo afka wasaaradda ku hadlaa inaan ka soo qayb galo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa degmada oo qayb weyn ka qaadatay iyo hay-adda sola oo barnaamijkan fangaraysay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ciyaartiina galabta waynoo furanta tartankayana isdhaxgal iyo kooxa kabandha kaagan hibido ciyaareed annagade ciyaaryahanada daayeerte ee nasiibkan inwelana inuu ha ku muuqdaan horyaalada sheldung ee ku dareera magaalada kismaayo